wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha maamulka somalilan ah ayaa degmada oodweyne ee gobolka hadaad mareedh ah ka bilowday qodista ah ceelbiyood riiga qodista ceelbiyoodkana riiga ah waxaa iska kaashanayo wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha maamulka somalilan iyo hay-adda unisef wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha maamulka somalilan abuukar cabdiraxmaan ah ayaa sheegay in ay ka wasaarad ahaan ay ka go-an tahay qodista ceelbiyoodkan riigagii hore uu ka duwan yahay insha allahu waana ku guulaysanaynaa siduu cabdixakiin noo sheegay waana laba meelood xukuumaddan wadajir iyo waxqabad waxa weeyaan dee dhagax dhig maahayna waa bilow iyadu waa inaa dhagaxa waa adu bilow weeyaan bilowgii riigu baryahan baa uu joogay intaa barashar baan ku haynay oo la hadlayey si aan u dedejinno oo hore loogu bilaabo nuxurkuna waxa weeyaan insha allahu biyo waa laga gaadhi doonaa lagana tegi maayo ilaa biyo laga gaadho gudoomiyaha gobolka hadaad mareer cabdiraxmaan maxamed duqa degmada oodweyne ibraahim qasar rooble iyo qaar ka mid ah bulshada oodweyne ayaa ka warbixiyey ahamiyadda uu leeyahay ceelbiyoodkana haddii alla idhaha horta wasiir meesha biyo balli baa noo ahaa dhaam dhaamkiina qasabadu u baahnaa oo magaalada in la soo gaadhsiiyo markaa dee meeshana waad ugu timi kale waraaqii dhaamkiina wuu go-ay markaa iminka magaaladu waa iska biyadhaamis markaa hawshan imika la wadaana way naga raagaysaa waxaan idin odhan lahaa wasaarad ahaan iyo dowlad ahaanba horta booedo booedo dadka lagu sii simo inta wax la waxwaynaayo haddii alla idhaa aan halkan nooga waxaysida ama dowladda ka soo qaado ama hay-ada ka soo qaado mudana wasiir tan socdaalkiinan wuxuu ka turjumayaa ballanqaadkii xukuumaddu ay ballan qaaday boqolka maalmood ee ugu horeeya inay dhammaan baahiyaha gobollada iyo bulshadaba ay wax ka qabato dhaamkaasu imaka wasiir wuu naga go-an yahay waxaana biyo noo soo jiraan gobolkaa dhan gobolka togdheer marka hore wasiir waxaan kaa codsanaynaa in intaa aan la gaadhin xilli roobaadka hortu dhaamkaa naloo dayac tiro laakiin maanta baahiyaadka maanta noo yaalla maanta gobolkan daadmeer yaalla waa waddo iyo iyo biyola-aan adiga iyo dalka iyo dowladda iyo madaxweynaha dhammaan weydiin ducaynayna annaga waxa naga dhiman oo noogu weyni waa waddadaa iyo biyaha xaalatu dawaari dawaari buu iminka waddanku taagan yahay oo xagga biyo la-aantaah taasi waxay u baahan tahay iminka ficliyan in wax lagaga qabto wax noo sii sheegto haddii alla ka dhago intaanad naga tegin si aanu uga faa'iidaysanno biyo dhaankan iminka loo baahan yahay iyo biyo la-aanta jirta qodobkaasi waa ka iminka loo baahan yahay ee taagan qodobka labaad riigan sidoo cabdixakiin noo sheegay ilahay khayra siiye waa toddoba boqoloo mid ku tala jirno in lagu guulaysto